ganacsatada soomaalida ah ee ka shaqeeya adeegyada diyaaradaha isaga kala gooshi jiray dalalka kenya iyo imaaraadka carabta ayaa sheegaya inay dareemeen saameyn iyo culays dhaqaale oo ka dhashay xayiraadii ay dowladda imaaraadka carabta bishii hore kusoo rogtay diyaaradaha ka bixi jiray kenya ee tegi jiray dalkaasi dowladda imaaraadka carabta ayaa xayiraadaasi waxay kusoo rogtay diyaaradaha kadib cabsi ay ka qabto faraca omicron ee cudurka covid sagaal iyo toban sida uu kusoo warramayo wariyaha v o eda magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
walaacan iyo saamayntan soo wajahay ganacsatada soomaalida ee bixiya adeegyada diyaaradihii u safri jiray dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa yimid kadib markii dowladda dalkaasi ay dhammaadkii bishii hore ay xayiraad ku soo rogtay safaradii ka bixi jiray dalka kenya ee tegi jiray dalka imaaraadka carabta sababo la xiriira khatarta faraca cusub ee cudurka covid nneteen ee omicron marinka diyaaradaha ee magaalada dubay ayaa muhiim u ah isu socodka qaaradaha kala duwan ee caalamka waxaana tilaabada xayiraada ay dowladda isutagga imaaraadka carabta ay soo rogtay sidoo kale ka dhashay jahawareer iyo isfaham darro soo kala dhexgalay ganacsatada bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha iyo dadkii u safri lahaa dalkaasi sida uu sharaxayo cabdiqaadir cali maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka shirkadaha bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha lagu raaco ee suuqa islii culeys weyn waa soo wajahday culeys weyn waa soo wajahday sidii maxay ahayd hadda diyaaradaasoo kale ama diyaaradaha aadaba imaaraadka oo dhan ee aadaba waa diyaaradaha isku xiro yaa adduunka oo dhan markii qofkii client ah wuxuu helayaa diyaarado badan uu helayaa marka waxay noqonaysaa qofku inuu qarshaad badan isticmaalo ganacsigana waxay noqonaysaa meelna waa ka fiican tahay oo qofkii revenue badana usoo galayo meelna waxa waaye maxay ahayd safarkii ayaa yaraanaya sababta dad qaar ma awoodayaan inay ku safraan safarkii ayaa hoos u yaraanayo taas waa taagan yihiin oo sababta waxay diyaaradda ay hadda tirid qofkii dad waxaa jiro appointment lahaa ama dad waxaa jiro waqti cayuuman ku laaban lahaa sidii dad hadda clientya ii yimaado kale marka dadkaas waxay u noqonaysaa culays sababta lacagtay ku qiyaasteen inay ku safraan hadda waxay noqonaysaa inay lacag kale isticmaalaan iyo tii kalena ay sugaan in la soo celiyo sababta lacagta xataa soo celiskeeda waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa ganacsatada yaryar ee bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha lagu raaco ee suuqa islii ayaa walwal ka qaba sida uu xaalku ku dambayn doono haddii ay sidan kusii socoto xayiraada ay dowladda isutagga imaaraadka carabta ay saartay diyaaradihii tegi jiray dalkeeda ee ka bixi jiray dalka kenya axmed cabdiraxmaan cabdulaahi oo ah madaxa shirkadda diyaaradaha ee royal som ayaa sheegaya in haddii ay xayiraadu sii socoto ay ka dhalan karto mugdi ku yimaada ganacsiga yaryar ee shirkadaha adeegyada tigidhada bixiya ee soomaalida ee dalka kenya dubai wuxuu ahaa haabka oo connectionka adduunka mise isku xiraha adduunka ayuu ahaa marka maadaama oo connectionkii uu ga-ay waxaa caqabad noqotay in la gaaro adduunka intiisii kale waayo faleydada inta badan isku xirkeeda wuxuu ka dhici jiray dubai waxaana kale oo sii ziyaaday suuqa ugu weyn hadda ee ku xirneed wadankan kenya mise east africa dhammaan wuxuu ahaa dubai taasna way aaday way dhacday way dhacday oo galabs bay gashay wax ganacsato oo aaday maleh oo shopping iyo suuq iyo maxaa la dhahaa adeeg u aada afar diyaaradood oo ayaga ay leeyihiin oo duulimaada ayaa tegi jiray adduunweynaha kale isku xira diyaaradaha kale ee mara iyo kuwa isku gooshana intaa intaa inka badan waaye marka taqriiban suuqii waxaad moodaa inuuba ku xirnaa dubay wallaahi haddii ay sii socoto waxaad moodaa inuu suuqani uu mugdi fara badan u geli doono oo la garan doonin mustaqbalkiisa meesha ku dambeyn doono ma ahan oo keliya dalka kenya meelaha ay xayiraada kusoo rogtay dowladda isutagga imaaraadka carabta ee waxaa sidoo kale xayiraad tan la mid ah ay kusoo rogtay inta badan wadamada bariga africa sida wadamada uganda tanzania burundi iyo kuwo kale ganacsatada suuqa islii ayaa horey uga cabanayay hoos u dhac ku yimid xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadamada dariska sababo la xiriira amarada ka dhanka ah cudurka covid nneteen ee ay dowladaha dariska ay kusoo rogeen sida uu sharaxayo ismaaciil axmed xasan oo ka mid ah ganacsatada suuqa islii ganacsiga xaafadda islii wuxuu aad ugu tiirsanaa wadamada dariska khaasatan wadamada uganda iyo tanzania uganda cudurkii koroonaha dartiisaa loo xiray waddankii qof kama imaan karto marka alaabihii aan ugu soo talagalnay waddankaas uganda ganacsatadii maadaama aysan imaanaynin aad bay noogu fadhidaa oo waa hooseeyaa maalmahana sarifkan xoogaa wuu kacsan yahay doolarkii manaa dhibaatada koroonaha dartiis oo hadda wax safaradii doolarka keeni lahay waddanka soo geli lahay ma imaanayaan sidaas darteed ganacsiga aada u hooseeyaa bishii lasoo dhaafay ilaa bishan bilow ah ganacsiga hadda xaafadan manaa wuxuu ku tiirsan yahay waddamada deriska inta badan suuqa islii wuxuu ku tiirsan yahay waddamada deriska uganda aad bay wax nooga iibsan jirtay aad iyo aad ay wax nooga iibsan jirtay haddase maalmahan maadaama oo cudur koroonaha oo noocii indiya laga sheegay way xiran tahay uganda safarna ma imaan karo safarna ma geli karo saas darteed saamayn weyn weyn ay nagu yeelatay haddaan nahay ganacsata xaafadda isliim si kastaba lama oga xilliga ay dowladda isutagga imaaraadka carabta ay xayaraadda ka qaadi doonto duulimaadyadii diyaaradaha rakaabka qaadi jiray ee ka bixi jiray dowladaha bariga afrika waxaase dhici karta in middaasi ay ku xiran tahay sida ay dowladaha bariga afrika ay u xakameeyaan faraca cusub ee omicron ee cudurka covid nneteen dowladda kenya ayaa iyaduna dhankeeda soo rogtay in dalkeeda aysan imaan karin dadka aanan ka tallaaleen cudurka covid nneteen khadar maxamuud xareed v o a nairobi